إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah dagaal lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay gobolka mudug ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa degmada afgooye waxay ku dileen askari booliis ahaa ciidamada shisheeye ayaa maanta iyagoo lugeynaya waxaa qarax lagula beegsaday janaale oo shabeella hoose ka tirsan mas-uuliyiinta walaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxa ay booqdeen qoysas dhawaana caruurtooda maraykanku uu duqeyn ku dilay maxkamadda islaamiga ah ee walaayadda shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah waxay ku riday askari ka tirsan dowladda federaalka ah oo gacanta lagu soo dhigay ugu yaraan lix askari ayaa ciidamada maamulka jubbaland waxaa looga dilay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobolada banaadir gedo iyo bakool madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa fasaxay in dalka kiniisada laga dhiso gaaladuna ay soomaaliya ku caabudi karaan wax walba oo ay aaminsan yihiin beesha eelay ayaa waxa ay sheegtay in si buuxda ay u garab taagan tahay xarakada shabaab ulmujaahidiin kadib kulan kusoo gabagaboobay walaayada jubbooyinka haween ku dhaqan deegaanka kunyo barow ee shabeellaha hoose ayaa bixiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee jiidaha hore ku sugan warka dibaddana kudhawaad toban ruux oo maraykan ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalkaas inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaalo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta waxay ka dhaceen gobolka mudug dagaalada ayaa waxay ka dhaceen deegaanka qaycad dhowr mar ayaana waxaa la jibiyey ciidamada duulaanka ahaa ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa u babac dhigay ciidamada soo duulay dhawaanay ahayd markii deegaanka doonlay oo isla gobolka mudug ka tirsan ay ka dhaceen dagaalo udhexeeyay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana halkaa lagu dilay tobaneeyo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo ku dhawaad labaatan kalena la dhaawacay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa howlgal ay maanta ka fuliyeen afgooye waxay ku dileen askari boliis ah howlgalka ayaa ahaa mid qorshaysan waxaana lagu toogtay askariga booliiska oo la ohan jiray haruun bacaysane afgooye marar hore oo badan sidaan oo kale waxaa ka dhacay toogashooyin askar iyo saraakiil loo geystay ciidamada shisheeye ayaa maanta qarax waxaa lagula beegsaday janaale oo ka tirsan shabeellaha hoose ciidamada oo lugeynaya ayaa waxaa la sheegay in qaraxu u haleelay wixii dhimasha iyo wixii dhaawaca ee gaaray faahfaahin dheeriya kamaynaan helin mas-uuliyiinta walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa waxa ay booqdeen qoysas dhowaan carruurtooda maraykanku uu duqeeyey maxamed ciise ayaa warkan inoo haya ilaahayna subxaanahu wa tacaala cadowgiisa wax kala maayno maa naqamu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid ilmahaasi inay ahaayeen muslimiin bas ayaa lagu dilay ehelada caruurtii dhowaan diyaaradaha maraykanka ku laayeen deegaanka quracley ee dhaca duleedka degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa booqasho tacsiyan ah uga tegay wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guulid abuunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa ehelada caruurta maraykanka laayey uga tacsiyeeyey sheegayna inay la dareemayeen xanuunka qisada murugada iyo xanuunka leh ayaa ah in aabe afar carruur ah dhalay oo qaarkood aan qangaarin hal mar diyaaradaha maraykanka duqeeyeen kuna tilmaamay in ay mujaahidiinta al-shabaab laayeen waaliga ayaa guddoonsiiyey aabbahan afarta carruur ah dhalay kun dollar halka ehelada kale ee carruurta laga laayey iyagana la siiyey min shan boqol oo dollar sheekh guuleed ayaana sabarsiiyey ehelada carruurta laga laayey innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun shalaa ilaahay baa keenay owlaaddaas idin siiyey maantana ilaahay baa qaatay subxaanahu wa tacaala imaanshaheenna iyo socodkeenna iyo safarkaan soo galnay wuxuu booqasho u ahaa dadkii ahalka ahaa oo qaraabada ahaa oo musiibada cadowga ilaahay u geystay awlaaddii lagu laayey meeshaaan maanta joogno sida aan idinkagala xunnahay oo ay noo dhibayso baan booqasho ka ahayn inaan xanuunka idinla qaybsanno annagii adinka inaan idiin muujinno inaan nahay dad isku dad ah isku jismi ah sida nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام مؤمنين اسجعيل كودا إسو توريدودا إسو نحريس الشدودا waxay la mid yihiin hal jir oo keliya ah kadib ehelada caruurta maraykanka ka laayay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay booqashada uu waaligu ugu tegey waxaana soo booqday waaliga gobolka abunabhaan waan ugu mahad celinaynaa imaashihii iyo booqashadii ayna soo booqdeen iyo xanuunkii islaamnimo iyo maxay ahayd dadnimo ay ilaahay subxaanahu watacaala inta ay nagu soo imaadeen iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala saamankii iyo socodkii iyo juhdigii ay soo bixiyeen ilaahay subxaanahu watacaala allah ka ajir siiyo ilaahayna subxaanahu watacaala cadowgiisa wax kale mayno maa naqamo minhum ilaa ayuminu bilahi alcasiiz alxamiid ilmahaasi inay ahaayeen muslimiin bas ayaa lagu dilay waalidiintii aan ahay aniga wiilaan dhalay afar iyo toban sano jaray gaalaa dili maraykan oo diyaar soo duqeeyey waaye waalidiinta noo soo tacsiyeysi ilaahay idinkiisa oo meesha nooga waaliga nooga imaaday ilaahay idinkiisa sabir jimiil allah naga siiyo ilmahaas allah u naxariisto dabcan way ahaayeen allah u naxariisto maraykanka ayaa gaboodfallo xanuun badan ka geysta soomaaliya taasoo aynan jirin cid kale xisaabtamaysa maxkamadda islaamiga ee walaayada shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah oo gacanta lagu soo dhigay sida warkaanu ku eegayo maxamed mudey axmed abu muslim xukunkan ayaa ka dhacay meel u dhow degmada janaale wilaayada shabeellada hoose kaas oo lagu fuliyey askari ka tirsan dowladda federaalka askarigan oo lagu magacaabi jiray daahir mad-eenow ayaa maxkamadda ka hor qirtay eedoo loo jeediyey ee ka mid ahaanshaha askarta dowladda federaalka ee magaalada marka soddon iyo kow jirkan ayaa qirashada kadib lagu xukumay in la toogto عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الحديث الثاني عن عبد الله بن مرة بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا جحد ثلاثه السيد الزاني والنفس بالنفس وتارك الدين المفارق للجماعه
dadka fagaaraha joogay ayaa aada ugu faraxsanaa xukunka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo dhoweysa askarta ka soo goosata dowladda federaalka ah halka kuwa aan isu soo dhiibin ee ay gacanta ku dhigto ku xukunto dil toogasho ah ugu yaraantii lix askari oo ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa lagu dilayay gobolka jubbada hoose warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya xashim cabdinaasir xalay weeraro qaraxyo iyo kuwa toosa isugu jira islamarkaana lala beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ayay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka jubbada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalafiidkii weerar dhabagala u dhigay ciidamo ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka birta dheer kaas oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana halkaa ciidamada jubbaland ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamadii kabiinka ku dhacay ayaa lagu dilay goobta dagaalka waxaana laba ka mid a meedadkooda ay uga carareen halkii uu dagaalku ka dhacay sidoo kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ciidamada jubbaland ka furteen qor b k m ah iyo sidoo kale agabyo ciidan oo ay isticmaalayeen ciidamada kabiinka ku dhacay dhanka gobolka gadoora ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah gurigan qarax lagu weeraray islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada ayaa ku yaala degmada beled xaawo waxaana ay wararku sheegayaan in khasaare kala duwan uu gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada waajid ee gobolka bakool dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya faah-faahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ugu dambayntiina dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisan ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dayactirka oo u dhow xaafadda tawfiiq ee degmada yaakshiid madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa fasaxay in dalka kiniisada laga dhiso gaaladuna soomaaliya gudaheeda ay ku caabudi karaan wax walba oo ay aaminsan yihiin maxamed ciise ayaa warkan inoo haya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa isagoo ku sugan dalka talyaaniga ka shanqariyey hadal aad loola yaabay kaasoo ka dhigan qodob dastuurka ku qornaa oo si ficil ah loo bedelay qodobkaas oo ku saabsan mabda'a iyo diimaha ayaa odhanaya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo madal uu kala hadlayay dad soomaali ah ayaa waxa uu sheegay inaysan dhibaato u arkin dowladdiisa inay gaaladu waxay doonaan caabudaan xataa soomaaliya ay sidaasi u yimaadaan islamarkaana kiniisadahooda galaan dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadin xataa inay diintooda dalkan ayagoo joogu dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan imaado inuu dalka dago kiniisada dawlaha oo kiniisadiisu cibaadaysto hadduu mid kaleo wax kala aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbareed weyn kuma qabo diinta islaamka ma ogola in dhul muslim ah kiniisad laga dhiso sida ay marar badan culimmada sheegeen xasan sheekh ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyey ee dib u dhisa kiniisaddii uu gumaystihii talyaaniga ku lahaa muqdisho taasoo wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii ay burburiyeen dad soomaaliyeed siyaasiyiinta ayaa sheegaya in hadalka xasan sheekh uusan ruqsad siinin kiristaanka iyo kuwa dabka caabudo oo kale balse uu fasaxayo dhaqan kasta oo xun sida qoomuluudka maadaama uu sheegay in qof walba uu wixiisa caabudi karo falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadalkan uu kasoo jeediyey kiniisadda weyn ee vatikanka ee roma taasoo uu ka dalbaday in ay ka taageeraan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha eray ayaa waxa ay sheegtay in si buuxda ay u garab taagan tahay xarakada shabaabul mujaahidiin kadib kulan kusoo gabagaboobay walaayada jubbooyinka maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya beesha elaa iyo jubbooyinka oo kulan ku yeelatay wilaayada islaamiga ah iyo jubbooyinka ayaa ugu dambayntii soo saartay bayaan ay ku iclaaminayso inay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab lana dagaalamayso shisheeyaha iyo dhinacyada la socda kulanka oo ka dhacay degmada saako waxaa ka soo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka beesha bayaanka ay soo saartay beesha ayay ku ballanqaaday difaaca diinta iyo dhaqanka islaamka waxay waxgaradka beesha fariin u dirayaan dhallinyarada namarin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasoo ah inay isaga soo baxaan kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda shan waxgaradka beesha waxay caddeeyeen inaysan beesha matali doonin odayaal ka soo jeeda safka gaalada sida murtad jawaari oo kale eelayan hadduu dhaha annaga kuma raacsin way bannaankan ka nahay sidaas islaamka ayaan garab taagannahay wax alle wixii eelay sheegta ee ku jira gaalada dhexdeedana beri ayaan ka nahay ugaaska beesha eela ee jubbooyinka ugaas abuukar maxamed daahir oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu ka dhab yahay bayaanka ay soo saareen waxyaabaha ku xusanna ay dhaqangelin doonaan shirkaanna mayba ka koobanayay waana ka midaysanaa mujaahidiinta bariga afrika ininuna garab igaashaan marwelbana una ungana bayaanka saduna hansaagnay yanoo dhab'e waana ka dhabayaan hoo ilaahay arooba insha allahu biidni illaahi alkariim waana dhabanoo nagdaasa geega mela raayuse hasan garguurut haddii us gaalaha garabsadii midow iyo caddaanba unun ilaahay niila jira insha allahu biidni illaahi alkariim si kastaba ha aatay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa horey kaga dhacay haddana ka socda kulamo ay leeyihiin beelaha dega wilaayada kuwaas oo looga hadlayo difaacidda diinta islaamka iyo fashilinta xamlaadka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah haween ku dhaqan degaan kuunya barrow ee shabeellaha hoose ayaa bixiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ah ee furmaha hore ku sugan warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd haweenkan oo maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ku wareejiyey agabyo kala duwan oo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore kadib munaasabad weyn oo ka dhacday kunyo barrow ayaa sheegay inay mar weliba garab u yihiin mujaahidiinta waatan mid ka mid a haweenka oo ka warramaysa marka hore agabyada ay ku wareejiyeen mujaahidiinta iyo inta ay ka kooban yihiin
insha allah waxaan soo meeshaan maanta kusoo bandhignay laba boqol sagaashan iyo sagaal caag konton iyo kow kartoon oo timir ah labaatan iyo siddeed jawaan oo biskutka la dubay ah afartan iyo sagaal go' oo go-yaasha dhaxanta wiilasha ay ka huwanayaan ah lix darsin oo cimaamado ah laba darsin oo buumooyinka ah marka waxaan rajaynaynaa tookada labaadna in intaas inka badan waxaa waaye aan soo bandhigi doono insha allah gabdhahan ay kusoo baraarugi doonaan waxaa waaye alaabtan inka badan ayagana ay tookada labaad ay bixi doonaan sidaa hore looga barto insha allah mid ka mid ah hooyooyinkii bixiyey agabyo ay ka mid yihiin buskud caagag iyo timir ay ugu tala galeen mujaahidiinta ayaa gabdhaha muslimaadka ah ku dhiirigelisay inay sii wadaan howsha ay hayaan wiilasha muslimiinta jihaadaya ayaan u duceynaya ilaahay subxaana wa tacaalaa inuu garab galo kii shahiiday ilaahay jannada ka waraabiyo kii taagan ilaahay gondahiisa oo sugo kii dhaawacan ilaahay caafiyo ilaahay dembigiina dembi waalidkiina ha dhaafo gaalada xuxunka wax matarooninka meelaha baacbaacle waxba ma tari doonaan insha allah ilaah baa duleyn doona wayna dulaysan yihiin waxay nagula dagaalayaan waa waxa ay kasoo qaadeen kiniisadahooda wax sii socon doonana ma ahan insha allahu tacaala annakaa khayrka ku dambayn doono adinkana waxaa laydinka rabaa kiniisad xun wax laga soo qaaday keenayaane adinkuna dhiiba xaqiina ay dhididkiina walaalayaa dadaala gabdhaha muslimaadka ayaan la hadlayaa sidoo kale mid ka mid a haweenka ka soo qayb galay munaasabaddan kana qayb qaadatay infaaqa lagu garab istaagayo mujaahidiinta ayaa haweenka u sheegtay jihaadka iyo fadligiisa walaalayaal allah wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya dadka mu- muslimiinta mu'miniinta wuxuu leeyahay waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin dadkii allaah rumeeyeyow la dagaalama gaalada idinkoo dhammaystiran oon gabdho iyo wiila lasoo kala harinin sidai ayagaba dhammaantood in munaafiqiin iyo murtadiin iyo mushrikiin idinla dagaalamayaan Een, ha- saxaabiga kaleeto oo abider wuxuu leeyahay radiallahu canhu qultu yaa rasuula allaahi ayu lcamali afdal ilaahay agtiisa camal loogu dhawaado keebaa ugu fadli badan nabigu wuxuu yidhi iimaanun bilah waa ina allah rumayso markii hore kadibna waljihaad fii sabiililah dumarka muslimaadka ah ayaa kaalin muhiima uga jira halganka diimeed ay mujaahidiintu iskaga difaacayaan shisheeyaha iyo kuwa hiilada siinaya ku dhawaad toban ruux oo maraykan ayaa dhimasho iyo dhaawac waxa ay ku noqdeen togasho ka dhacday gudaha waddankaas khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu dhashay markii togasho wadaneed laga geystay gudaha jaamacad ku taalla waqooyiga dalka maraykanka sida ay ku warrameen madax ka tirsan dalka wararka laga helayo gobolka michigan ayaa waxay sheegayaan in nin hubaysan uu rasaas ku furay xarunta ugu weyn ee jaamacadda michigan state university asigoo halkaa dhimasho iyo dhaawac ugu geystay sideed ruux ku-xigeenka taliyaha booliiska ee jaamacadda ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen saddex ruux halkay ku dhaawacmeen shan kale oo qaar ka mid ah ay ahaayeen asigoo xusay in dhaawacyada qaarkood ay halis yihiin kuwa oo loo qaaday isbitaal weyn wararka qaar ayaa sheegaya in dadka dhaawacmay kuna dhaawacmay weerarka toogashada ah ay gaarayaan toban ruux hase ahaatee ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta arrintaasi ruuxa toogashada geystay ayaa ku dhintay israsaasayn dhex martay asiga iyo booliiska waxaana sida la sheegay socda baaritaana la xidhiidha cidda uu ahaa ninka ii sababta ku kaliftay inuu weerarkan u geysto gudaha maraykanka waxaa joogto uga dhaca weeraro kuwa oo lagu dilo dad kala duwan sanad walibana waxaa la diiwaan gelshaa kumanaan la dilay iyo kumanaan la dhaawacay haddii aanayba ka badnayn warkii oo dhegeystayaal aydan kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta